bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo tv-ga qaranka soomaaliyeed uu ku wareysanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud barnaamijkan waxaan ku qabanaynaa magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ay ku guuleysatay waxaan rabaa marka hore inaan kusoo dhoweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud barnaamijkan anoo anigoo weliba uga mahadcelinayo inuu wareysigan gaarka tv-ga qaranka soomaaliyeed uu siiyo waa mahadsantahay abdaas Ee, madaxweyne ee, dowladdaada ee, laba kun labaiyo toban soo bilaabatay ilaa afartii sano waxaa la ee, maanta la la soo gebagabeeyey oo magaalada jowhar ee, lagu soo gebagabeeyey dhamaystirkii dhismihii dowlad goboleedkii afraad oo noqonaya dowlad goboleedka hirshabeelle ee gobolada hiiraan iyo shabeelle marka laga hadlayo dowladdan hadda jirto puntland dowladihii ee, hor- ee, dowladdii ee, federaalka ee, rasmiga ah bay ka horeysay afartan dowlad goboleed hadda dhismay marka madaxweyne dowladdii waa la dhamaystiray maanta dowlad goboleedyadii nidaamkii federaalka waa la dhamaystiray marka laga reebo magaalada muqdisho iyo maqaamkii caasimadda maxaa xigay madaxweyne marka hore maadaama dowlad goboleedka la dhamaystiray bismillaah alxamdulilaah Eh, dalka soomaaliya maanta waxaa ka hana qaaday oo ka jira eh, shan dowlad goboleed midba maalinuu soo dhismay waa kala horeeyeen dabcan Eh, waa kala taariikhda ay samaysmeen aad u kala hoose laakiin shan dowlad goboleed oo isku xuquuq ah isku waajib ah isku door ka qaadanaya dowlad dhisidda soomaaliya waaye Eh, hirshabeellaa ugu dambeysay oo maanta aan aan caleema saarnay madaxweynaheedii iyo madaxweyne ku-xigeenkeedii marka eh, waxay calaamad u tahay horumarka dowlad dhisidda soomaaliya ay gaartay waxay calaamad u tahay horumarka laga gaaray dhinacii federaaleynta dalka oo dastuuriga waajib dastuuri ah ku ahayd dowladda inay fuliso Eh, in badanoo ka midana horay looga gaabiyey oo suurtogeli weyday duruufo jira awgood ay u suurtogeli weyday yaa maanta leenahay usoo hase yeeshee ee shaqada dowlad dhisidda nidaamka federaalka ah meel fiican uu soo gaaray dowlad dowlad goboleedka shanaad inuu samaysmana horumar aad iyo aad u weyn waaye laakiin dee nidaamka dowlad dhisidda weli waxbaa kasii laaban Ee, magaalada muqdisho waa sheegnay gobolka banaadir maqaam gaara uu leeyahay dastuur ku qoran maqaamka gaar ahay in la dabaqo way dhiman tahay gobollada waqooyiga soomaaliyana way dhiman yihiin weli in ay qayb ka noqdaan nidaamka federaalka ah sida ay nidaamka federaalka qayb uga noqon karaan ee, nooca iyo awooda waxa ka dhexeyn waxaasoo dhan waa howlo farsamo oo dhiman weli laakiin maanta dalku nidaamkii federaalka ahay waa ka dhaqan galayaa la dhihi karaa gobollada waqooyina siyaasad kale oo aan federaalka la xiriirin ayay u maqan yihiin ee uma maqna nidaamka federaalka ahay oo oo xaggooda ku dhiman ama muxuu ahay mushkila xagga federaaleynta ah ku jirta uma maqna way madaxweyne sidaan ognahay dowlad goboleedkan hadda dhismay ee, toban bilood ayay qaadatay shir kale farabishi janaayo labaiyo tobankeedii oo aad adiga ka madaxweyne ee, caqabadaha jiray intoodii badnaa xal laga gaaray haddana waxaa jira kuwo yar oo weli taagan wuxuu yahay doorka dowladda federaalka soomaaliya ee dowlad goboleedkan xurbanka ah ee sidii caqabadaha yar iyo dadka weli aan ku qanacsanayn dowlad goboleedkan dhismay loogu qancin lahaa oo nidaamkan looga xoojin lahaa wallaahi eh, taas waxa waaye waajibka cusube u yaallo dowladda hirshabelle Eh, dowladda federaalka doorkii ay lahayd wixii ay soo qaban kartay inta badan way soo qabatay Eh, dhammaystirka wixii dhiman hadda eh, waxay u taallaa eh, dowladda hirshabelle Eh, dowladda federaalkana mar walba kaalmadeedii oo nooc walbala way la garab taagan tahay laakiin hoggaanka waxa dhiman lagu dhammaystirayo dowladda hirshabelle ayaa laga rabaa waajib ay ku tahay waana ay bilaabeenba madaxweynaha hirshabelle waa kii beledweyne ka degtay ayadoon maanta la caleema saaraya ka hor beledweyne waa kii tegey dadkii qa- qanciyey la hadlay marka dadaalku way bilaabeen wayna dhammaystiri doonaan annaguna muxuu ahaay waan waan waan garab siinaynaa sidii ay u dhammaystiri lahaayeen haddii aan la yidhaah Ee, sidaan ognahay waxaa jira deegaano yar oo kooxaha argagixisada ay kaga haray labadan gobol ee ee hirshabeelle dowlad goboleedkuna waa waa cusub yahay in hadda abaabul la galo iyo wax badan bay u baahan tahay muxuu yahay marka arrintaa nafsigeeda doorka dowlad goboleed ee dowladda dhexe ee soomaaliya ee xoreynta deegaanada ee ee gacanta ka maqan ee ee yar weliba ee marka loo eego labadan gobol gobolada kale ee yar muxuu yahay doorka dowladda ay ka qaadanaysa si maamulka oo noqdo maamul deegaanadii oo dhan gaara dagaalka ee shabaab lagula jiraahay horta waa dagaal oo qaran waaye dagaal dowlad goboleed u gaara ama degaan yar u gaara ma aha ee, dowladda federaalkana way kula dagaalkaas hormoodi ka tahay Ee, iyadoo kaashanaysa dowlad goboleedkana deegaanada aad tilmaantay oo dhiman waa la xoraynayaa waana la hagaajinayaa dowladda federaalkana waajibaadkeeda ugu waaweyn ee qaadatay ka mid tahay dalka shabaab inay ka xorayso ka saarto dowlad goboleedkan marka sida dowlad goboleedyada kaleba dhulal ka mida dhulalkooda weli uu shabaab ugu dambeeyo dowlad goboleedkana dhulkiisa qaar ka mida shabaabaa ku dambeeyo laakiin dowladda federaalka oo hadda dowlad goboleedka dhashay cusub kaashanaysa iyo dadkeeda dagaalka shabaab waa sii socon doonaa waana laga xorayn doonaa deegaanadaas mar dhow haddii alla yidhaha insha allah waaya madaxweyne ee, dadku waxay yidhaahdaan marka jowhar laga hadlayo in badan oo oo waad u warhaysaa oo waxaad ka mid ahay dadkii ee, Soomaaliya ogaalku ahay jowhar ama jidda ah. maanta jowharaad ku sugan tahay waa xaruntii dowlad goboleedka hooya aragtida marka la eego magacaas iyo barwaaqada labada gobol iyo barwaaqada halkan ka jirta maantana jowharaad joogta labadan labadan gobol sideedaba wixii khayraad oo dalka soomaaliya uu leeyahay oo dhamay leeyihiin waad og tahay webiyaa dhex maro labada gobol oo bannaanka inta ka soo gala dhinac kale uga baxa webigaasi wuxuu ka mid yahay nimcada oo gobolada khayraadka goboladan ay leeyihiin oo dhulbeereedka xaggiisa muxuu ahaa aad iyo aad u saacidayo labadan gobol waxay leeyihin xoolay leeyihin dhul xooladay leeyihiin xoolaha soomaaliya meelahay ugu ugu badan yihiin ay ka mid yihiin labadan gobol baday leeyihiin dheer oo maxaan ku rahdaye wixii khayraad bad ay leedahay oo dhan leh ayay leeyihiin marka dhinac walba marka laga fiiriyo laba gobol oo aad iyo aad ee qani u ah waaye laakiin waxa ka maqnaay waxay ahayd in maamulkii ee qaninimadaasi in laga faa'iidaysto keeni lahay awooddii looga faa'iidaysan lahay xooggii iyo xoolihii looga faa'iidaysan lahay aqoontii looga faa'iidaysan lahay dadka keeni lahay waaye dowlad goboleedkan dowlad goboleedkiina waa joogaa marka dadkaani inay mar dhow barwaaqo gaari doonaan oo jowhar ama jiddaa la yidhaha jiddadiiba inay ka fiicnaan doonaan rajaynayna insha allah
dowlad goboleedkan marka loo eego dowlad goboleedyada kii ugu dambeeyey galmudug oo sanadkii hore la dhisay ee, wayna ka hareen marka loo eego nidaamka federaalka waa dowlad goboleed- dowlad goboleedka ugu dambeeyey sidee bay kula tahay inay uga daba tegi karaan dowlad goboleedyada kuna heli karaan xuquuqda marka loo eego hadda dowlad goboleedyadan dhismay ee dowladda dhexe iyo caalamkana si ay caadi uga tahay laba arrimood waaye mid waxa waaye arrinta siyaasadda siyaasadda wixii hore loo soo qabtay oo dhan way qabsoomeen dowlad goboleedkan wuu aqbalayaa wuuna ku soconayaa wixii cusub oo dhiman oo hadda la qabanayana ayagaaba gogol fadhi u ah oo jooga oo taladeeday wax ku leeyihiin wixii ama dowlad goboleedkan dani ugu jirin ama soomaaliya inaanay dani ugu jirin ay u arkayaan iyagaaba taagan hadda kabacdi oo meel walba fadhiya oo ka qayb qaadan doona Ee, taas marka waa sidaas laakiin wixii horey loo soo qabtay oo madashu soo qabatay oo dowladda federaalka ay soo qabatay oo dowlad goboleedyada kale oo dhan ay isku raaceen waxaasi ayaguna qaybay ka yihiin waana waana ku raaci doonaan waxa dhimanna ayaga ayaa u taagan oo ka hadli doono marka sida ay ku gaarayaan dhinaca siyaasadda iyo dhinaca maxaan karo wadahadallada iyo dowlad dhisiddu waa sidaas sida kale dee uun intii hadda gobol ay ahaayeen xataa labadan gobol dee horumarinta dalka wixii un suurtagala way ka gaarayeen laakiin wixii dowlad u baahnaa dowlad goboleed u baahnaay yaa u dhinnaay ayaguna hadda insha allah u bilaaban doonaan haddii alla yidhaah dadkan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedkooda maanta la caleemo saaray madaxweynahoodii madaxweynkooda horena hogaankooda loo joogto
hirshabeelle waxaan kula dardaarmayaa iyo dadkeeda in ay kalsooni badan qabaan oo ay dhaafaan muxuu ah isqabqabsiga iyo waxaa iska yareeyaan si dhaba oo walaaltinimo ah oo in wax la dhisa ah inay u wada hadlaan wixii mugdi mugdi oo jiroo dhan ay u bixiyaan wixii aan mugdi mugdi ka jirinna inay hore usii wataan ay dhaqaajiyaan meeshii mugdi mugdi ka jirana walaalnimo inay u wada hadlaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kalena ay kaashadaan ee, horena ay u socdaan oo ummadda wax loo qabto dadka ay maalayaan dowlad goboleedkan uu maalayo in la taabsiiyo ciyowba faa'iidada muxuu ahaay dowlad goboleedka ay soo kordhaysa in deg deg loo taabsiyaa loo baahan yahay ee, ayagoo hana kaashadeen dowladda federaalkana diyaaraan u nahay inayna kaashadaan dowlad goboleedyada kaleo walaalahoodana waa u diyaar marka waa rajaynayaa mar dhow in ay la, la, la soo mid noqon doonaan dowlad goboleedyadii ka horreeye hore u jiray madaxweyne ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo nidaamkan hadda federaalka ee dowladeena ee dalkeena qaatay hadda waxaa lagu guulaystay in wadankiisa si badan ee federaalka uu hirgalay Ee, hadda caasimadii hirshabeelle degnaa iiraan ee, jowhar Ee, nidaamkii in maadaama dowladdii dhexe ay soo qaaday ay keentay deegaankii labadii gobolladii ay keentay wuxuu yahay doorka dowladda dhexe ee ku aadan in tuulooyinkii iyo meelihii ee- ee miyiga ahaa ee dadka joogeen la gaarsiiyo dowladnimada shaqada dhiman waxa waaye waa taas waayaba xukunka in hoos loo sii daadejiyo dowlad goboleedkaan joognaa caasimadiisaan joognaa inuu hoos u degdego oo degmooyinka dowlad goboleedka o dhan uu ka koobmo ay gaarto oo ayaguna maamul loo sameeyo dhistaan kabacdina dad taladooda go'aamiya doortaan ayagu degmo mustawaha degmo ilaa tuulo uu gaaro taladu ay gaarto oo meel walba oo dhowr qoysyo soomaali ay ku nool yihiin dad u taliyo oo ayagu ay talada u dhiibteen in la helo waaye dadkaasaa taladiina u hayo horumarkii u hayo wixii ka maqan muxuu ahay u raadinaya wixii ay haystaan sida si ugu fiican inay ugu dhaqmaan u- u u go'aaminaya marka arrintaasi waa nidaamka dowladnimaday raacsan tahay waajibka ugu horeeya oo dowlad goboleedka madaxdiisa saaran waxay tahay talada inay hoos usii daadejiyaan oo dadka soomaalida ee hoose fursad la siiyo haddii aan la yidhaaha aad iyo aad u mahadsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud tv-ga qaranka soomaaliyeed ayaad kala socoteen magaalada jowhar waan idinkaga soo tabinaynay intaa mar kale dib ugu kulmi doono waxaan kaga teganay sida ay nabadgelyo waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madax xasan sheekh maxamuud madaxweyne aad uba waqsan tahay aad iyo aad u mahadsan- mahadsan